lambar toddoba fasaa wuxuu muujiyey midabkiisa qarashgaraynta lacagtu waxay ahayd meesha ugu sarraysa casrigii xilliyaadda kun lix boqol qasriyadda xaafadaha guryaha dadka qaniga ah iyo meel kasta oo la awoodi karo dadku waxay u tartami jireen camiiqnimada iyo haybadda vasaana lagama reebin markii markabkuu shiraacday qaybtiisa sare waxaa lagu ranjiyeeyey midab basali casaan tuukha ah waxaana jiray naqshadaha ugu dhowaan kun laba boqol farshaxaano lagu ranjiyeeyey midabyo kala duwan oo xogaan oo saafi ah wax kasta waxaa lagu talagalay inay muujiyaan boqorka iyo awood calaamiga ah iyo xoog iyo hami markii vasaa la soo saaray way adkayd in la garto midabka asalka ah ee markabka in kastoo ay jireen raadraacyo rinji iyo dahab ku shaqlan qaar badan oo farshaxaanada ah aragtii ayaa ahayd in markabka iyo farshaxaanadu ay ahaayeen dahab ama lagu ranjiyeeyey jaalle u dabaalayo buluug horaantii kun sagaal boqol iyo sagaashankii midabka si aad u dhow ayaa loo baaray ka badan kun munaadood oo rinji laga soo qaaday markabka iyo farshaxaanada ayaa laga raadiyey qaybaha ranjiga iyadoo la adeegsanayo weynayso islamarkaa kaydaad taariikhi ah ayaa la baaray oo la barbardhigay farshaxaanada la raanjiyeeyey oo ay isku wakhti yihiin waxaana ay keentay ogaanshaha in vasa loo ranjiyeeyey si kakan oo dhabcan in badan ah qaabkii bariga kun lix boqol iyo labaatan wax loo ranjiyayn jiray qaybaha qaar timaha farshaxaanada dharka dhaqanka dahabka iyo hubka waxaa lagu shaqli jiray dahab dahabku shaqliga sidoo kale waxaa aad loogu isticmaali jiray koorarka ciidamada boqortooyada iyo kurlibaaxa hore farshaxaanada qaar jaalle khafiif ah ayaa loo isticmaali jiray beddelka shaqalka dahabka jabnaan darteed qaybaha kale waxaa lagu ranjiyeyn jiray caddaan cagaar gaduud baroon baluug khafiif iyo buluug cilmibaarayaashu waxay helaan wax yar oo gaduud casaan kaasi oo ah mid ka mid ah rinjiyada cas ee loo yaqaano kuwa ugu da'da weyn waxaana laga isticmaali jiray swiden ilaa wakhtiyadii dhexe xitaa buluugga oo loo yaqaanay ilaa qarniyadii hore ayaa laga helay muunadda vasa